Maamulka macalimiinta iyo ardayda macadka Skylab ayaa wacyigelin ku saabsan muhiimada ay leedahay nadaafada u sameeyay mid ka mid ah bulshada degan kaamamka magaalada Baydhabo si loo fahamsiiyo nadaafada inay qayb ka tahay badbaadada nolosha isla markaana waxaa la siiyay talooyin ku aaddan sidii looga hortago halista nadaafad darrada. Maamulaha macadka Skylab Cabdulaahi Ibraahim Cabdi ayaa ka warbixiyay sida ay wacyigelinta ugu sameeyeen iyo hadafkooda waxa uu la xiriiray. Dhinaca kale qaar ka mid ah barakacayaasha ee ka faa'iideystay ololahani wacyigelinta ayaa u mahad celiyay maamulka iyo macalimiinta macadka Skylab. Waxyaabaha dadkan barakacayaasha ah sida gaarka looga wacyigeliyay ayaa waxaa ka mid ah farxalka sida ay ugu dadaali lahaayeen isla markaana ay sare u qaadi lahaayeen nadaafada goobta ay ku nool yihiin.